bismillahi rmaan raxiim shirka golaha wasiirada ee dowladda federaalka ku meel gaarka soomaaliya ayaa maanta loo qabtay xarunta dowladda iyadoo uu shir guddoomiyey ka ahaa ra-iisul wasaaraha doctor cumar cabdishahi al shar maarke shirka golaha wasiirada waxaa looga dooday ajendo ka kooban arrimo dhowra oo ay ka mid ahaayeen warbixinta guddiyada loo xilsaaray inay kasoo tala bixiyaan qorshayaasha dowladda ee ku aadan dhaqaalaha iyo toosinta maamulka wacyigelinta garsoorka iyo xiriirka caalamiga barnaamijka dowladda ee wadaxaajoodka iyo nabadeynta iyo arrimo kale dooddeer kadib golaha wasiirada dowladda federaalk kumagaalka soomaaliya waxay cod buuxa ku ansixiyeen barnaamijka dowladda ee ku aadan wadaxaajoodka iyo nabadeynta taasoo uu faahfaahin iyo tafaasiil dheera ka bixiyey wasiirka wasaaradda dibusasiinta iyo nabadeynta mudane cabdishiid xaaji deerow ra-iisul wasaaraha doctor cumar cabdishiid wuxuu shirka inta uu socday ka bixinayay arrimaha lasoo qaaday cadeymo iyo toosin wabilahi towfiiq waa gartay mudanaaseen waxaa jirtay dhowaan xildhibaano ka tirsan dowladda kumagaarka soomaaliya ay sheegeen warqad ka baxda xadiidka ra-iisul wasaaraha in markaa dib loo soo cusbooneysiiyey go-aankii ay wada gaareen dowladaha kenya soomaaliya marka arrintaasi kulanka maanta magu soo hadal qaaday intaan ku sheegay ajendaha laga soo qaado waxaa ka mid ahaa arrimaha aan idiin tilmaamay arrinka aad sheegeysana waxaa tafaasiil dheer ka bixiyey profesor ibi mxaato vice prime ministro isla markaana wasiirka mxaa khayraadka badda iyo iyo iyo kalluumaysiga marka waxaa moodaa arrinkaaseeto baadnimo baarlamaanka federaalka someelgaalka ee soomaaliya uu hadda ka hor joojiyey yani dowladda taas ay ku beersantaha wixii kaleeto oo lasoo qaado waxaa moodaa inay yihiin wax muxuu ahayeto aan si cilmiya looga fiirsanin cidda arinkaasieto gacanta ku haysay muxuu ahayeto profesor eb ayuu ahaa isagana diyaar laha inuu tawdiixaad cad ka bixiyo waxaana isma saar runtii baarlamaanka waxaa waaya hay-adda garsoorka hay-adda sharcigelinta oo u sarreysa dalka go-aankii ay gaartaan dowladda ku biraysan runtii marka wax dib loogu noqday oo arrinkaasayso la dabamaryeeyey haba ayaa sabaabi jiraba runtii laakiin waxaa jira ijraa'aad ku saabsan arrinkaaseeto ka dabategidiisa iyo ka dhigidiisa muxuu ahayto ijraa'aad ku saabsan ayaa jira taa hadda la sheegayna waa mid muxuu ahayto arrimahaas daba taallo laakiin waxaaban muranba ka taagnayn go-aanka baarlamaanka oo sidiisa ah ayaa haddii ilaahay idmo dowladda waxay u gudbi doontaa maxaato jamciyadda qarumaha ka dhexaysa waa tahay afyan dhowaan maamul goboleedka puntland iyo dowladda kumeel gaarka heshiis ay kala seexdeen taasoo ku aadanaa in dhaqaalaha dekada ee aerobaas muqdisho soo baxo boqolkiiba shan iyo labaatan lagu wareejiyo maamul goboleedka puntland taasina waxaa ka keenay doodo dhowra mudanayaal ka tirsan baarlamaanka marka ajendayaasha maanta looga hadlay ma ku jirtay
arrimaha aada soo qaaday waxba lagama hadlin runtii laakiin dowladda waxaa jirta majaal soo dhowra ay ku kala baxaan oo ha noqoto majaalka baarlamaanka ama midka golaha wasiirada ama meelo kaleeto marka wax kasta oo heshiisa oo lasoo qaado mar kastaba waxa ay u baahan yihiin ansixinta baarlamaanka iyo golayaasha dowladda mudan walay su-aashaan jeclayna ku weydi waxay tahay dhowaan maanta waxaa munaasabada ka dhacday dalka saduusi oo ciidamo tababar lagu xiray soomaaliya deegaanka la yidhahdo holhol marka arrimahaasi xukuumadda kumeelgaadka maxay kala socotaa ciidamadaas la siinayo dalka soomaaliya la siinayo halkee sidee loo maareynayo
ciidamada ciidamada somaaliya la keenana ciidamada dowladda soomaalida ay dirtay wayaan oo ay u dirtay dowladda jabuuti oo tababaro dhowra la siinayo waddamada igaad ku jira iyo waddamada dariska ana kulligood waxay dowladda kumeel gaarka u ballan qaadeen inay u diyaariyaan muxuu ahayeto tababaridda ciidamada inay u diyaariyaan isla markaana maarataani qayb ay ka aadaan barnaamijka xasilinta iyo nabadeynta dowladda kumeel gaarka ee doonaysa dalka inay ka hirgeliso waana mahadsantiin